matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiin baa nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax isniina taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona guddiga doorashooyinka heer madaxweyne ayaa waxa ay shalay ay soo xireen guud ahaanba qabashada araajida musharaxiinta doonaya xilka madaxtinimo ee soomaaliya haddaba tiro intee la eg ayaa isdiiwaan gelisay guddiga ayaa ku dhawaaqay iyadoo xilligan wixii ka dambeeyana la isku diyaarin doono qaabkii loo tartami lahaa iyadoo musharaxiintuna aad ay ula kulmayaan xildhibaanada baarlamaanka oo midba midka kale uu ka dalbanayo inuu codka siiyo barnaamijka waxaan kaloo idinkugu soo gudbin doonaa horjoogo aad iyo aad dhib ugu hayay shacabka ku nool gobolka gado iyo ciidanka qalabka sida ee gobolkaasi ka howlgala ayaa la dilay iyadoo lagu dilay duulo hoos tagta degmada garbahaarey ee gobolka gadow haddaba magaciisa ayaan dhegeystayaal horjoogahaas idiin soo gudbin doonaa iyo wararka kale arrimaha ku saabsan waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan maamulka hirshabeelle iyana waxa ay faahfaahin kooban ay ka bixiyeen falal amniga lidi ku ah oo mararka qaar ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe haddana caasimad u ah maamulka hirshabeelle iyo wararka ugu waaweyn dhanka caalamka leila cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta tabintuna waa anigu waa cabdirasaaq maxamed waa mar kale faaqidaada
Shaddai.
waayahay dhegeystayaal heestaas wadaniga wadaniga ah ee xiliyaa mudan waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka oo aad kala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaada qodobka ugu horeeya ee ku bilaabi doona ayaa waxa uu noqonayaa guddiga baarlamaanka uu xil saaray qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ayaa maalmahan waxa ay qabanayeen araajida ama codsiyada ay keenayaan musharaxiinta doonaya inay markaa u loolamaan xilka madaxtinimo ee soomaaliya ee madaxweyne ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaan geliyey ilaa iyo labaatan iyo afar musharax shalay ayayba soo gabagabowday gelinkii dambe siiba shantii galabnimo wixii ka dambeeyey afar iyo labaatankaas musharaxna waxaa ku jiray dad xilal kala duwan kasoo qabtay soomaaliya waxaa kamida madaxweynaha hadda talada haya ee xasan sheekh maxamuud waxaa kamid a madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha hadda jooga ee cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo xubno kaleo aada u fara badan oo uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan haddaba dee guddigu waa uu ku dhawaaqay ilaa iyo dee afar iyo labaatanka musharaxe isdiiwaan gelisay iyo magacyadooda guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxtinimo ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ku dhawaaqay
waxaa si wanaagsan isku diiwaangeliyey afar iyo labaatan musharax ayaa isdiiwaangeliyey arrintuna sidii aan filaynay ayay u dhacday wax aanaan ka qaban oo dhibaatooyin ka yimaadeen ma jirin waxaan jecelahay markaa liiska dadka musharaxiinta ah ee ku guulaystay inay soo dhammaystiraan wixii looga baahnaa inaan halkan ka sheego siday u kala horreeyeen liiska ay u soo kala horreeyeen inoogu kala yimaadeen ayaan magacyadooda u soo qoray shariif sheekh axmed doctor maxamed culisow cumar cabdirashiid cali sharmaarke cabdulqaadir cosable cali moxamed cali nuur americo maxmuud axmed nuur tarsan bashiir raage shiiraar cabdinaasir cabdulle moxamed dr saciid ciise moxamed cali xaaji warsame cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siciid cabdulaahi deni moxamed cabdulaahi farmaajo jibriil ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole xasan sheekh maxamuud moxamed cabdirasaaq cabdulaahi cali axmed cadow caligees cabdulaahi ciilmooge xirsi xaaji maxamed yaasiin ismaaciil axmed maxamed cabdi zakariya maxamed xaaji cabdi cabdulaahi cali xasan moxamed axmed jabarti asagaa ugu dembeeyey jabarti oo imikadaa aan shahaadadii faraha ka saaray marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in arrimuhu sidaan ugu talagalay ay u dhammaadeen iminkii haatanna waxaa noo haray stabiskii kale ama tallaabooyinkii kale oo ay ka mid yihiin in telefishinka la iskugu yimaado musharaxiinta inta inta danaynaysa inay isku yimaadaan inay isku wada yimaadaan mar rab ayaan anagu danaynaynaa ilaahay iidankii berri maaha saan dambe maanta maalinta koob iyo soddonka inay isku yimaadaan oo ay ka jawaabaan su-aalo caadiya oo ay dadweynaha maqashiyaan jawaabaha su-aalahaas
doctor cabdiraxmaan ducaale bayle guddoomiyaha guddiga qabanqaabinaya doorashada madaxtinimo ee soomaaliya oo ku dhawaaqayey musharaxiinta codsiyadooda soo gudbiya ee doonaya xilka madaxtinimo ee soomaaliya oo sidaad maqlayseen ilaa iyo afar iyo labaatan musharax ah
matana weeyo melbay ka wadag idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa iyo arrintaa ku saabsan dhanka doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka sidaad hadda codkiisaba aad ku maqleyseen wuxuu sheegay inay soo xireen qabashada araajida musharaxiinta doonaya xilka madaxtinimo ee soomaaliya oo bilihii dambe aada ugu soo badanayay magaalada muqdisho boorarkooda magaalada uu ku dheganaa ilaa iyo afar iyo labaatan musharax ayuu soo gudbiyey gudoomiyaha guddiga oo dhammaantoodba dee waxyaabihii looga baahnaa buuxiyey haddaba arintan maxaa loo arki karaa iyadoo dee musharaxiinta xataa sidii loo kala yareen lahaa lacago badan lagu xiray rofeor maxamed xasan doob ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jiro ururada bulshada rayidka ka tirsan doctor maxamed bal soo dhawow arintan ku aadan raggan dee aada kuugu loolami doona xilka madaxtinimo ee soomaaliya ilaa iyo afar iyo labaatan musharax ayay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka arrintan maxay ka dhigan tahay
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waan salaamayaa shaqaalaha jirada muqdisho salaan kadib runtii arrintaasi afar iyo labaatan musharax inay isdhawaan geliyaan uu rabitaan ku jiro inay dalka madaxweyne ka noqdaan waa nidaam waxaan isleeyahay waa waa intifaalo soomaalidu inay inay hore u martay ilbaxna tahay nidaamka dimuqraadiyadanada raacayo runtii qof unbaa madaxweynaha noqon doona afar iyo labaatanku kolleyba isjiijiid badana la marayaa waxaan isleeyahay waa waa waa yirdiilo cusub laakiin haddana waxaan dhihi karaa kolleyba dee sharuudaha waxa meesha la dhigay oo lagu xiray oo la tartigareeyey runtii sharuudo aada u adag ma ay ma ayna ahayn sharuudo aada u adag ma ahayn marka haddee waxaasoo dhan waxaan dhihi karaa saddex qodob gurub baan u kala saari karaa musharaxiintaas runtii gurub waayo aragnimo iyo mid maamul iyo mid siyaasadeed iyo mid akademig dad leh way ku jiraan wa wa waa qeyb dad maxaan ku idhaahdaa shakhsiyaad musharaxiina raacmaysanaya oo iyaguna ii sheeg maxaan ku idhaahdaa dee hebel ka daadi iyaguna ah way ku jiraan rag iyaguna c v geeda muxuu ahaa taariikh nololeedkeeda beri baan sharaxo madaxweyne isu sharaxay inay gasho iyaguna raba iyaguna way ku jirta waayo waxaan xusuustaa laba kun iyo laba iyo tobankii saasoo kalea ayay aheeday sodomeeye ayaa isharaxaysa soddon iyo kow iyo soddon ay aheeday waxaan xusuustaa qaar isu soo sharaxay oo agaasimo waax baataanuga markii dowladdii lagu dhawaaqay madaxweynihii lagu guulaystay maamulkii afarta sane qunsul iyo agaasimo guud iyo ka noqday marka waa dee nidaamkaynu waa nidaam iska bilaabah oo maxaan ku idhaha laakiin waxaan dhihi karaa waa waa nidaam dimuqraadiya oo hore loo qaaday wayn aada iyo aad ayana aan isleeyahay waa waa ma wax dhib badan ma noqon doonto waxaana oo loo fadhiyaa political agendahooda ama maxaan ku idhaahdaa barnaamijkooda siyaasadeed ee dalka ay ku hogaaminayaan oo ay baarlamaanka hortiisa idinka jeediyaan la rabo ayaa ayaa horta aada iyo aada loogu kala bixi doona waaya hadda markii la tirinayey musharaxiinta isdiiwaan gelisay oo afar iyo labaatanka musharax ahaa gudoomiyaha guddigu wuxuu ku dhawaaqay in musharaxiintu ay isku yimaadaan oo t v-ga ay ka hadlaan oo dooda loo qabto tilaabadaa hadday dhacdo ragga qaarkood dee way ku adkaan doontaa ma is leedahay xaaladda
waa isleeyahay rag badan ay ku adkaan doontaa rag badan ay ku adkaan doontaa runtii in madaxweyne dal naga noqdo ma aha shaqo sahlan waa howl aada iyo aada u baaxad weyn waxa la maamulayo waa waa waa nidaam dawliya waa nidaam xiriir caalamiya waa maamul maxaan ku idhaahdaa guud oo iswataa oo makanism xoog badan ah waa isleeyahay dad badan ay ku adkaan doontaa waa isleeyahay oo waxa weeyaan de hadda markii qofku t v-ga soo fadhiisto uu hadal jeedinayo dadka aad bay u daawanayaan markaabay kala aqoonsanayaan de kan anfacaya iyo kaan anfacayni sooma
runtii dadku maaha waa iska formality iyo dadku maahan dalkii wax dooran lahaa haddii doorashadu ay ay ahaa laheed popular system oo ay ahaa laheeday dadweyne wax dooranaya ayaa lagu kala bixi lahaa horta lectureska laakiin hadda waa system parliamentary weeye oo golaha shacabka ayaa wax dooranaya laakiin golaha shacabka naftigooda way dhegaysanayaan halkaa ayaga naftigooda waxbaa uga bixi doona waayahay sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii haddaan qaldanan ilaa iyo soddon musharax ayaa isdiiwaan gelisay sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobankana ilaa iyo labaatan iyo afar musharax ayaa isdiiwaan gelisay tirada udhexeysa ilaa iyo lix musharax uunbaa ka dhinaman labadan waqti maxay ku kala duwnaan doonaan
runtii labada waqti aaday u kala duwan yihiin oo nidaamka horta xildhibaanadu ku yimid wuu ka duwan yahay nidaamkii labada kun iyo iyo laba iyo tobankii labaiyo tobankii de soddon iyo boqol iyo soddon iyo shan xildhibaan ayaa goyn go-aaminka go-aaminaysay haddana afar iyo afar iyo toban kun iyo iyo shan iyo iyo labaatan iyo shan ayaa ayaa soo saartay maxaanku idhaahdaa labada boqol iyo saddexda boqol iyo labaatan iyo sagaalka isugu jira golaha shacabka iyo golaha senatka isugu jira marka waa la kala duwan yahay markaad aada u eegtana yacni waxaa ku jira boqolkiiba lixdan iyo labo waa dhalinyaro aqoon leh oo cusub boqolkiiba soddon iyo sideedna waa raggii hore waa raggii hore waxaan isleeyahay wax badana meeshaa ku jira oo dee mar haddii xildhibaanku aqoontiisa iyo garashadiisu dowladnimo ay ay ay hufan tahay uu wax garan garan karo waxaan isleeyahay wax badan uu dalban karaa wax badan uu kala saari karaa waaya profesor maxamed laakiin hadda ragga musharaxiinta ee lasoo bandhigay waxaa ku jira rag badan oo aada dee waaye aragiin u aho siyaasadda wax badan kasoo shaqeeyay ee soomaaliya oo qaarkood xataa kusoo shaqeeyey marxalad aada iyo aada u adag marka loolanku markuu dhaco saadaasha adu maxay tahay doorashadu markay bilaabato
wallahi saadaashaydu waxay tahay doorashadaasi markay bilaabato roundni kowga wareega koowaad waa la wadagelayaa laakiin wareega labaad waxaan saadaalinayaa waxaa soo bixi doona shan xildhibaan
oomusharaxa soo bixi doonta shan shan mura musharax ayaa soo bixi doona aniga saadaalintayda shantaa kadibna waxaa soo bixi doono saddexaa soo bixi doonta
oo waxaa leedahay ilaa iyo wareega saddexaad baa laisla gaari doonaa
ha waa isleeyahay waa isleeyahay in laisla gaaro wayna dhici kartaa haddaa in wareega saddexaad inaan laka gaarin oo labaad lagu kala baxana way dhici kartaa
wa waayahay marka xildhibaanada markii la yiraahdo ilaa iyo afar iyo labaatan musharax aad bay dee u badan tahay iyaga maxaa la gudboon dhankooda maxaa la maxaad kula talin lahayd
wallaahi waxaan aniga talo waxaabaa iga cadiyey nin hadda soddon kun oo dollar in ka dhiibay go-aan gaaray anigu aadon ma filayo ma filayo inuu inuu tanasulaad uu keeni doono isagoo de waxa weeyaan iisheeg arrintu arrin sahlan maaha ninka go-aansaday maanta inuu soddon kun dhiibo waxa weeyaan inuu galo waa waa qasab round oanka waa la wadagelayaa laakiin bahashu sidaa ma noqon doonto oo rag badan oo toban tobanka iyo lix lixda iyo dhaafi doonin ayaa ka buuxa waa runtaa rag badan oo waayo araga waa ku jiraan laakiin numberkaasi ugu badnaan markay cirka u boodaan waa waa lix qofood waa lix waay aad baad umaadsantaa kaasina wuxuu ahaa profesor maxamed xasan doob oo ila falanqeynayay doorashada soomaaliya ee sanadkan waxyaabaha laga filan karo oo bishan sideedeeda ayuu dee tartan adag dhici doonaa madaxweynaha jamhuuriyaddana de markaabuu kasoo dhexbixi doonaa afar iyo labaatanka musharax ee hadda u taagan inkastoo dhinaca ilaahay uuba ka magacaaban yahay qofkii madaxweyne ka noqon lahaa soomaaliya waayahay wararkii ugu waaweynaa dhanka caalamka iyo soomaaliya ayaan bal fiirinayaa cabdishakuur cali axmed ayaa arrimaha soo koobi doona cabdishakuur bal soo dhawow waa mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed faarax shiino wararka caalamka ee soomaalida iyo weliba kuwa caalamka kuwa soomaalida laga qoray dhinaca caalamka waxaa ugu daroon ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxaa warar ku sheegayaan gobolka gedo in sargaar sare oo ka tirsan maleeshiyada ee kooxda al-shabaab ay lagu dilay gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan deegaano hoostaga magaalada garbaharey deegaan la yiraahdo tuulo barwaaqo cabdulaahi khanas ayaa horjooga ka tirsan cabdulaahi khanas oo ahaa horjooga ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa warar ku sheegayaan in la dilay iyadoo ay warkan bahaysay wakaalada wararka shiinaha ee layirahda shinwa oo soo xiganay saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya howlgalkan waxaa kaloo qeyb ka ahaa ciidamada kenya ee qeybta ka ah howlgalka amisom ee soomaaliya wararka kale waxaa iyana ka mid ah arinta donald trump oo aada loo hadalhayo wadamo ay ku jirto soomaaliya dadka qaxootiga ah ee mangeliyadoonka ee tegaya wadanka mareykanka ee loo diiday donald trump banaanbaxyo badan ayaa looga horyimid oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi oo ay ku jirto caasimada mareykanka ee layirahda washington halkaasoo dad aada isugu badan u badan ay isugu soo baxeen meelo kala duwan oo magaaladaasi gaar ahaan xarumaha ee dowladda ee wadanka mareykanka kuwaasoo dalbanayay in go-aankaasi dib looga laabto laakiin donald trump war qoraal ah oo soo saar waxaa ku sheegay in go-aankaasi aanay ka laaban doonin islamarkaana uu yahay midkii ugu habboonaa ee wakhtigan si loo xadido dadka soo galowga ah ee ka imaanaya wadamada la carabaabay oo toddoba dal oo wadamada muslimiinta ah oo ay ku jirta soomaaliya yemen syria ciraaq afghanistan iyo wadamo kale wararka kale iyana caalamka sida aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah arrimaha doorashada soomaaliya oo dhacaysa sideedda bisha februaayo ee soo socoto oo maalinka beri ay ugu dambeyso bisha januari oo dooda murashaxiinta ay qabsoomi doonto hadduu eeba idmo dalka kanadana masaajid ka xubeysan ay weerareen afar qof ayay ku dileen masaajidkaas masaajidka dhaqanka islaamka ee wadanka canada ayaa ayaa la yirahdaa ayaa xarunta dhaqanka islaamka ee wadanka canada ayaa masaajidka masaajidkaasi hoostagaa booliiskuna waxay sheegeen laba qof ay gacanta ku dhigeen oo loo haysto in weerarkaasi ay geystay inkastoo weli aan la hubin oo booliisku ay sheegeen arrintan ay tuhmi tahay weerarkaasi waxaa kusoo beegmaya xilli maraykanku kacdoon ka dhan ah ama go-aan ka dhana dadka islaamka ee soo galowga ah uu qaatay kanadana ay aqbashay in dadka muslimiinta ah iyo guud ahaan dadka kale ee latin america ka imaanaya in ay wadankaasi galaan wayahay aad udumaadsantaa kaasina wuxuu ahaa cabdishakuur cali axmed wariyaheenna oo saaka soo saaraha warka ahaa oo wararka ugu waaweyn soomaaliya iyo dhanaca kan caalamkaba soo koobayay barnaamijkii faaqidaada wararkana saaka intaas ayaan gebigiiba kusoo idlaynayaa leyla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay tabintuna anib cabdirasaaq maxamed faarax shiin ayuu ahaa dhammaantoona isku duuban waxaan idin leenaha sidaasii nabadgelyo soomaaliya nabad iyo horumar insha allah
Thank you.